taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban abbaaro sagaalkii subaxnimo waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacanku dhiigle ekis alifle boliis axmed cabdi maadey siddeed iyo labaatan jir ah ina khadiijo kuusow ku dhashay bu'aale ka tirsan saldhigga boliiska degmada afgooye kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu dilay marxuum maxamed cali cabdalla oo ka shaqaynayay meel tima jare ah taariikhdu markay ahayd shantii bishii koowaad laba kun lix iyo toban dilkaasoo ka dhacay degmada afgooye waxayna ku xukuntay diyadii marxuumka waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii toddobaad laba kun lix iyo toban waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacanku dhiigle ekis alifle boliis axmed cabdi maadey waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah ulakac ah u dilay marxuum maxamed cali cabdalla maanta oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka bisha afaraad laba kun toddobayo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabillaahi tawfiiq